You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
asalaamu calaykum waraxmatullah marka ugu horeysa waxa weeye waxa weeye bishii juun sagaalkeedii ayaanu qalab badan iyo alaabtii oo somali cultural association inteeda dambeed u dirnay muxuu ahaa istanbul oo ay ka dhacayso mataqaanaa global diaspora global diaspora ay ka dhacayso shir shirkaasoo mataqaanaa laga codsaday inaan bandhig ku sameyno mataqaanaa dhaqameed oo ay kasoo qobgalayaan madaxda oo turkiyada xisaataan magaalada istanbul maayarkeeda iyo dadkaas ay kasoo qeybgalayaan marka baraadu alaabtaasaan alaabtii aanu sidaas ku dirnay marka diritaankoodii markay baxaysay bishii sagaalkeedii dhibaata lama kulmin maalintaan geeniyba within laba maalmood gudaheedba alaabtu way baxday marka sidii aan u keenay oo u xirxirneyd unbaa un x-ray iyo wax la mariyey waana baxday waa garta marka caadiyan alaabta noocaas oo kalea markay dalka ka baxayso waa in la baara miya
ha wa waa u sheegaysaa waxaa jirta waxyaa bill of loading wax la dhaho marka bill of loadingkaad kusoo qoraysa alaabtu waxay tahay meeshay ku socoto inay soo noqonayso inaysan ahayn for sale inaysan ahayn wax la gadayo oo eba aysan ahayn in ay tahay mataqaana sida mataqaana qalab music oo markay fanaaniintu baxayaan oo meel aadayaan way dekalada garayaan qalab culus oo fara badan ay qaataan marka sidaas oo kaleeto waayo qalabkan mataqaanaa theater ama oo dhaqameed waa la yaqaanaa maalin walbay imaadaan maalin walbay baxaan marka billofloadinki ayna siiyeen waanu buuxinay sawiradii kusoo xiray dheen waa ku xirnay marka waa waa la diray marka hadda alaabtii way soo noqotay customka australiana lagu haystaa maxaa sababay inay haystaan oo ay ku haystaan hadda
xasan waxa waaye markii ay soo noqotay alaabtii waxaan loo soo diray wax la yihahdo mataqaana notice of arrival marka notice of arrivalku documenti dhahayo mataqaanaa alaabtii way timid way soo gashay muxuu ahaa qontas ayay ku timid diyaarad qontas leedahay ku timid marka alaabtii documentigeedi wakaas soo doonta marka meeshii baan tegey marka waxaa la yidhi agency la xiriir logistic ah qof ahaantaada waxaa dhaama inaa agency la xiriirto marka agencygii baan howlgelinay oo markii horeba diray agencygii markay meesha tegeen ayaa waxaa loo soo qoray alaabtii muxuu ahaa qaar ka mid ah ayaan waxaan u baahannahay detail dheeraad ah waan furnay marka waxaan ku aragnay caw iyo mataqaanaa babis iyo waxyaalaha ay lamid yihiin mataqaanaa bulf baalika la yidhaahdo oo mataqaanaa dadka qaarkood soomaalidana oo lagu qaado mataqaanaa falaaraha iyo waxyaalahaas adigu waxyaalahaas hangool waxyaala yaryar bay yidhahdeen waxay ka samaysan yihiin noo soo sheega haddii wixii baan u sheegnay waxaan dhahnay mataqaanaa caw iyo geeda iyo waxaasay ka samaysan yihiin marka waxay yidhahdeen maya waxaan rabnaa scientific namekooda inaad noo soo sheegtaan marka scientific namekooda qaar waxaan niri mataqaanaa de waan helnay tarsankeena waa u sheegnay qaarna waxaan niri halkan lagu sameeyey sida loox oo kaleeto loox loox qur-aan ku qoran yahay iyo waxyaalahaas yaa iyagana lasoo weydiiyey marka waa u sheegnay waxaan dhahnay halkan lagu farsameeyey nin mataqaanaa carbintan u dhiibanay halkan lagu sameeyey qada lagu qorayna halkan lagu sameeyey marka paintingko dhanna halkan lagu sameeyey intooda badan artistiyaasha sameyna way joogaan marka haddana su-aal kale haddana su-aal kale haddana su-aal kale marka hadduu mataqaana saasnawood iyo mar ayaan hadda iska daba wareegeynaa marka maanta u dambeysay haddana waxay soo qoreen su-aalo kale iyo certificates alaabta shay walba oo meeshaas ku jiro wuxuu ka samaysan yahay certificatekeeda soo dira waa gartay marka hadda ugu dambeyntii alaabtu waa alaabo badan waxay leeyihiin qaarkood waddanka maba soo gelayaano waa in la baabi'iyo ama la burburiyo
waxay yidhaahdeen haddii oo la heli waayo ama laga jawaabi waayo waxaan weydiisanay alaabtaas lama soo geynayo marka taasaa marka waxay keentay in aan maanta waxaan weydiistay qolada logistiga ah bal horta intay ogol yihiin intay ogol yihiin aan horta ku heshiino marka waxay la haraan aragno ma toban shayba ma labaatan shayba ma laba shayba waxay la haraan aragno bal horta intay ogol yihiin aan aan horta isku raacno marka taas galad four o'clock maantadan ayaan qolo logistic oo howsha wada freight forwarding ayaa maanta ana u qoray email kale oon leeyahay bal horta noo soo ogaada waxay la ogol yahay waa gartay marka guud ahaan alaabta waa imisa imisayna hadda ku dhegan yihiin customka oo leeyihiin ma sii daynayna
waan waxaan horta aan xaqiiqsanahay hadda at the moment dhowr shay bay soo qoreen dhowrkaas shay mooyaane inta kale waxaad qoraal ah kama imaan laakiin hadda waxyaalaha ay soo qoreen waxaa ka mid ah waxyaalaha qoriga ka samaysan iyo waxyaalaha cawda ka samaysan iyo waxyaalaha maqaarka ka samaysan which is mainly eighty percent alaabta meesha meesha taalla ah waa garta laakiin alaabtaas waddanka gudihiisa lagu sameeyaa tiri australia haddii hadda ay noqoto in customku ay sii dayn waayeen waa alaab si sahlan haddana waddanka loogu samayn karo miya
wallaahi de wa wakti badan baa galay qaarkood ilaa labaatan sanaan haynay intaasoo bandhigay ka qayb galeen alaab yacni farshaxankii sameeyey haddana si haddana samee lama dhigi kara mar labaad waa different equipment alaabtaas karakteray leedahay yacni alaab oo mataqaanaa ururku intaas haye weeye marka yacni distractionkooda ama mataqaanaa yacni waxay dad u taraysaan garanayninba waxay mataqaanaa soo kordhinaysaan garanayn alaabtan hor horay u taallay halkanay taallay maqaasima halkanay ku jirtay qaarkood halkana laga iibiyey oo dukaamo mataqana sida babiska oo kale babis babis yani dukaan kastuu yaallaa oo soomaali leedahay marka waxyaalaha noocaasa ay leeyihiin mataqaana cawdi laga sameeyey geedkii laga sameeyey meeshuu ka baxay nin scientista ah ama nin mataqaana aqoon-yahana oo u qaabilsan geedaha inuu soo saxiixaa la doonaya yani waa waa ridiculous ila tahani waa garta marka hadda rajada aad ka qabtaan in alaabtaas lasoo wada daayo maxay tahay tallaabada tan xigto aad qaadaysaana maxay tahay haddaad ururka tihi
wallaahi sharcigun baanu hogaansanaha annaga waa sugaynaa inta oo mataqaanaa yacni ay qoraal yaan codsanay inay soo gudbiyaan aynan ahaan mataqaanaa intaasna waa soo daynayna intaasna soo daynayna marka taasun baan sugaynaa hadda maaragtay waxa uu annaga tallaabo kaleeto oon oon qaad aadana ma jirto waxaa weeye yani waxaa haysta waa dowladdii annagana dowladda sharcigeeda unbaan ku dhaqmaynaa marka haddii ay yidhaahdaan kuwani mataqaanaa lama soo deynayo haddii wax kaleeto oo mataqaanaa yani aan u arko tallaabo kale amaba jirtaba waxaa weeye intayna ogolyihiin aan soo qaadanaynaa inta kalena mataqaanaa haddii siday rabaan haka yeelaan markaa
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.